kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha
hadda baalka ugu horreeya haddii aan ku bilaabo waxa uu nagu soo gaaray aabe xaaji munye abuu maxamed hooyo iisha sheekh qaadi sheekhuna iyo carruurtooda sacdiya amiin cabdulwahaab faatima xaaji munye jeylaane xaaji munye iyo xaaskiisa amiini xaaji munye adeer kolonel cali suufi cali iyo faatima munye abuu maxamed iyo luul munye abuu maxamed iyo ibraahim shariif suufi maxamed shariif suufi yuusuf cali suufi suleykha cali suufi yasmiin cali suufi zahra cali suufi sacdiye cali suufi abubakar cali suufi fayruus cali suufi maryam suufi cali iyo cumar cali suufi dadkaasi waxa ay dhammaantood joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale waxayna hambalyo iyo bogaalin farxad xambaarsanay ay hawad u marinayaan boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yebrow iyo boqorka munye xaaji munye abuu maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka virginia ee dalkan maraykanka jimcihii lasoo dhaafay taariikhduna ay ahayd lix iyo labaatankii bishii mey ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka ducaduna waa daadiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaha ay leeyihin waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo ee bana u idinkala siiyo owlaad kheyr qabta zahraaye ibraahimow aroos baynu lahayn toddobaadkii hore sida aad sheegtayba soomaaliya iyo muuye arooskooda oo ka dhacay xafladda meherkooda oo ka dhacdayaan idhaahda ee gobolka virginia adigu aad naga maqnaydo howl muhiimaad ku maqnayda wuxuu ahaa meherkii dhammaan aan odhan karo asxaabta v o a ee maraykanka hadday tahay gobolka minnesota iyo hadday tahay inteena halkan washington d c joogta aroos aan loo kala hadhin oo si weyn looga soo qayb galay oo oo aada u qurux badnaa aada iyo aad weliba soomaalida xoran jirtay dalkiiyo dibaddaba looga yimid aroos dalkiiyo dibadda looga yimid buu ahaa gabadheena soomaaliya iyo muuye dhinacaygana ibraahinow aan inoo soo qabto hooyo saciide cali fallaax iyo aaba cabdiraxmaan yabarow waa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a iyo caruurtooda oo kale ah muqbil cabdiraxmaan iyo xaaskiisa ikraam axmed cali iyo elyaas cabdiraxmaan iyo xaaskiisa maryan axmed caadil iyo kowthar cabdiraxmaan iyo saygeeda ibraahim maxamuud camalow iyo aabbo maxamuud camalow iyo xaaskiisa suusi amiin cumar iyo caruurtooda habaryaro maryan cali fallaax iyo saygeeda abukar hiraaba cadaan iyo weliba caruurtooda oo kale ah amaal iyo aniisa iyo amina saki khaalid iyo weliba dhammaan qoyska intiisa kale waxaa isaguna soo raaca abtiyo maxamed cali fallaax iyo xaaskiisa safiya dhegay iyo caruurtooda waa ashraf axmed edna iyo ashaari waxaa kale oo soo raacda sacdiya xuseen maalin iyo saygeeda xasan maxamuud bare iyo caruurtooda oo kale ah khadiija xasan iyo luul xasan iyo sucaad xasan iyo sureeye xasan iyo axmed xasan iyo dhammaan ilmo xuseen maalin iyo caruurtooda waxaa kale oo sii raaca maamo xaliimo xaaji yabarow iyo saygeeda axmed faarax iyo caruurtooda maamo nuurta xaaji yabarow iyo saygeeda iyo caruurtooda habaryar sahra cumar weheliye habaryar khadiija cumar weheliye iyo caruurteeda ibraahim xasan daanduray oo garabkayga fadhiya iyo xaaskiisa saynab boocow saynab halkan aan ka salaamayna iyo caruurtooda oo kale ah maxamed cabdulaahi hodan iyo cabdiqaadir dhammaantood waa ilme ibraahim xasan garabay daanduray dadkaasi waxay kala joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale waxaanay tahniyad iyo bogaadin u dirayaan farxadda meherka boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo boqorka muunye xaaji muunye abu maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay gobolka virginia ee dalka maraykanka jimcihii lasoo dhaafay ee lix iyo labaatanka bisha may labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan leenahay soomaaliya iyo muuye isku waara aroos khayr qabaa allah idin gaadhsiiyo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo haye heesta ugu horeysana noo raacay zahra ibraahimow bal heestan aynu soo qabanno waa hees inta badan ay dadku ku soo xasuustaan aroosyada waa heesaha aan duugoobin heestii la dhaaniyo codkii cumar cabdulle shooli
cusubkiisa laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay sida laaga roob yeelay cusubkiisa laga ciiday lala raacay indhaha arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii suraagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadiis ku raagteed libaantii ahaada لببشتي صبح بار أروسي الله لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان كواراي لبدي شعري لبانتي هذا لبنان لبنان لبنان لبنان ladnaan ku waraye dabadiis jecele libaantii ahaada fidiya arooskii ulaacay sida allaha malogsha nebiyada ka muraayo lama hiisa fidiya arooskii ulaacay labnaan labnaan labnaan labnaan labnaan ku waraayay labadii ubad leh libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraay labadii ubad leh libaantii ahaada beer ladaabo webigii ku liico mirihii lunaysa arooskii ku baacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii raxayste libaantii ahaada
intaas danka gudubno codkii cumar shuuli iyo heestaasi dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana zahra wuxuu naga soo gaaray cali bashiir cabdi cali dhaanto muna cusmaan ibraahim muna bilan loo yaqaan iyo cali aadan muye iyo nasre bashiir cali iyo samiira cabdulaahi jaamac iyo jawriya cabdi xiirey samatar iyo firdowsa cabdi xiirey samatar iyo bashiir cabdi xiirey samatar iyo cabdi xaashi xirsi sabriye cilmi iyo mahdi nuuriye xirsi sabriye cilmi iyo fartuun xaashi xirsi sabriye iyo hidaayo xaashi xirsi sabriye iyo cumar salaad cabdulle iyo shaafici jaamac cabdi dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan arwaax xaashi samatar iyo kafeeyo daahir nuur samatar oo gabari ay ugu dhalata bay yidhaahdeen guri-ceel galmudug soomaaliya waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey shamis waxa aan leenahay shamis soo barbaar noqotay dalkeeda iyo dadkeedaba wax tartaa aamin baynu leenahay warqad kale oo hambaliyo meher ayaa gacanteeda ibraahim oo ku soo dhacday ee ducaasha cali islaweyn iyo inanteeda evelin axmed teerso ee daluul cali islaweyn iyo wiilkeeda cabdilxamiid axmed xaaji gacal salaado macalin iyo saygeeda cabdishakuur axmed faarax iyo caruurtooda siina axmed faarax iyo gabadheeda cali bariise suudi iyo xaaskiisa shamso muxidiin iyo gabadhooda faa'isa cali deeqa cali culisow iyo saygeeda muudow cali iyo gabadhooda naadiya muudey dadkaasi waxay kala joogaan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kale oo dunida daafaheeda ka tirsan waxaanay hambaliyo hawada u marinayaan boqorada soomaaliya cabdiraxmaan yebrow iyo boqorka muuye xaaji muuye abu maxamed oo arooskoodu ka dhacay gobolka virginia ee dalka maraykanka jimcihii lasoo dhaafay ee may lix iyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan leenahay arooskiina bashbash iyo barwaaqo ku gaadha muuye iyo soomaaliya doodo ciise maxamed iyo cali aadan maxamed iyo deeq maxamed cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine iyo suuri maxamed diiriye iyo cali axmed guure iyo ibraahim ciise maxamed iyo ifraax cali maxamed dhammaan reer maxamed diiriye waxa ay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxayna hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamuud cali cabdi iyo iqra muuse oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen burco waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhiga kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara waa hagaag ibraahimow dhinacii heesaha ayaynu mar kale jaleecaynaaye aan inoo soo qabto heestan oo ah hees aroos hay nagula dabaaldegaan arooska cusub waa heesta gelbis iyo codka fanaanada naseefa indho
مشحرة بالي مشحرة بالي ayaga la sheegeeyay allahu gura barqaaqiyo kugasiiman ubado noqodeen harqadilo mirihiisa kurataa aamiye allahu gura barwa aqiyo kugasiiman ubado noqodeen harqadilo mirihiisa kurataa aamiye
hadii aynu kaga soo gudubno ibraahimow dee waxaa la yidhi warqadaha sidaan ku wada qoraan anu barnaamijka martibaan ku ahay maantee waxaa laleeyahay ducaduna waa ibraahim markaa dee ilaa haddana duco carabiya iyo kaaba maqlaya waa sige ducaday naga xooji
waysaaro wartibatiide dhinacaada ka ducee
ibraahimow warqad dhalasho ayaa gacantayda soo gashay waxaa la yidhi dhammaan reer soomane cumar iyo dhammaan reer carab maxamuud iyo dhammaan reer maxamed cabdi hooyo binti soomane cumar iyo hooyo xaliima naasir soomane iyo aabbo aadan soomane cumar iyo waxaa la yidhi abaayo canab aadan soomane cilmi carab maxamuud iyo idris carab maxamuud iyo cabdicasiis carab maxamuud iyo cabdiqaadir carab maxamuud iyo shiina carab maxamuud khadra carab maxamuud qadra weeyaane iyo weliba fawsiyo maxamed axmed dhammaantood dadkaasi waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed carab maxamuud iyo nasro maxamed axmed oo wiil ugu dhashay dhadhaab weliba dhagaxley wiilkaasi yar waxaa loo bixiyey marwaan maxamed carab marwaan yare sookor oo soo barbaar habaryar waxaanu ku leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca waa tahay aamiin ayaan leenahay dhambaalkana waxauu naga soo gaaray manaasha munye abuu miya munye abuu maxamed iyo shariifo qaadi sheikhuna iyo cabaas qaadi sheikhuna sayid qaadi sheikhuna iyo sacdi qaadi sheikhuna sheekh iyo sakiina qaadi sheekh iyo xuseen qaadi sheekh iyo cabdiwahaab munye cabdiwahaab iyo aamina cabdullah iyo maana xaliima cabdiwahaab munye iyo dhammaan reer munye maxamed abu iyo kooxda campton united ee london ka dhisan waxaana ay jecel yihiin iyagoo kala jooga maraykanka canada soomaaliya iyo meelo kala duwan ee dunida inay bogaadin farxad le ay hawada u marayaan iyo hambalyaba boqoradda soomaaliya cabdiraxmaan yabrow iyo boqorka munye xaaji munye abu maxamed oo arooskooda uu ka dhacay gobolka virginia dalkan maraykanka jimcihii lasoo dhaafay waxayna taariikhdu ahayd bishii mey ee naga tagtay lix iyo labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo labaatanka ducaduna waa xaggiina maxaad ugu ducaynaysaa arooskaasi soomaaliya cabdiraxmaan iyo muye xaaji muye abuu maxamed waxaan leenahay reer isku raaga oo barakooba oo lagu soo hirto allah idinka dhigo reerkii lagu naste lagu nagaade
waa heestii nagaadi codadkii hibo maxamed iyo cabdi cali bacalwaan ilaah naxariista eh
kalsoo nafsad isjecelo yaado kalsoo nafsad isjecelo cawoynur inaga oo kuwada nool cawoynur inaga oo kuwada nool cawoynur inaga oo kuwada nool cawoynur inaga oo kuwada nool nafa dhalad ayaan yo hilo caana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan yo hilo caana iyo wiil la iyo wiil geerkii lagu nasti lagu negaadii geerkii lagu nasti lagu negaadii wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel
wada jireen
waa tahay maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa naciimo cabdi aadan iyo carruurtooda tasliim maxamed colaad iyo tasba maxamed colaad iyo tanasal maxamed colaad iyo tahliil maxamed colaad iyo tanaad maxamed colaad iyo taabid maxamed colaad iyo tahane maxamed colaad taaliya maxamed colaad taamir maxamed colaad dhammaan qoyska reer maxamed colaad xasan waxa ay iyaguna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo munye xaaji munye oo lix iyo labaatankii bishii may arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka virginia ee duleedka washington waxaana ay leeyihiin lamaanahaasi ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku waara oo ubad keyr qabana kala hela aamiin ayaan leenahay isla qoyskaasi muuye xaaji muuye iyo soomaaliya cabdiraxmaan yabarow waxaa hambaliyo u dirayaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a hadday yihiin shaqaalaha jooga washington hadday yihiin kuwa jooga london oo u k hadday yihiin kuwa jooga nairobi muqdisho hargeysa jabuuti boosaaso garowe xuseen xasan dhaqane beledweyn aan idhaahda eh iyo weliba gaalkacyo cabdiwaaxid uu joogo dhammaan wariyayaasha laanta af soomaaliga ee v o a meel kastoo ay daafaha dunida ka joogaan waxay hambaliyo bogaadin u dirayaan muuye xaaji muuye abu maxamed iyo soomaaliya cabdiraxmaan yabarow oo meherkoodu lix iyo labaatankii bishii ina dhaaftay ee may uu ka qabsoomay gobolka virginia ee dalka maraykanka waxaan leenahay soomaaliya iyo muuye isku waara ubad khayr qabaa allaha idinkala siiyo reerkii lagu nasto ee lagu nagaadana allah idinka yeelo dhambaalkana waxa uu noogu yimid guuleed maxamed ismaaciil iyo khatre maxamed ismaaciil cabdiqaadir sheekh maxamuud iyo xaaskiisa ambasador barkad maxamuud kaariye iyo marwadiisa yasmiin maxamed kaahin ustaad cabdiqaadir fartaag iyo marwadiisa haybe good hure cabdiqani xasan warsame yuusuf maxamed salaad cilmi maxamed cabdiraxmaan saxafi cali mahdi jibriil xasan xildhibaan maxamed jaamac liibaan xildhibaan jamaal cali aadan xildhibaan mustafe khayreeye iyo xildhibaan maxamed xasan saciid xildhibaan cabdirashiid cabdulaahi muuse xildhibaan maxamed abiib yuusuf gudoomiye cabdirasaaq koosaar cabdicasiis siciid saalax maxamed saleebaan abwaan cabdishakuur caateeye khadar sheekh cabdulaahi jowhar iyo axmed daawud waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan boqorka iyo boqoradda guuleed khadar biixi iyo iimaan bashiir yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin ducaduna waa xaggina waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbash iyo barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin aamiin baynu leenahay ibraahimow heestaynu barnaamijka ku soo xuri lahayn haddii aan inoo soo qabto waa heesta koolkooliso iyo codka banaanka heesta
qurxiye kaslaay kartiyo garabkiyahawaay garida igu kaabaane kalsoonida iigusaay darmaan qurxiyo kaslaay kartiyo garabkiyahawaay garida igu kaabaane kalsoonida iigusaay kolkolkolisay kalka cali waraab qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay kaanama ku hayahayo korkay saaran tahay adankoonka ku jeclay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanamaku hayahayo korkay saaran tahay kaanamaku hayahayo korkay saaran tahay saaran tahay saaran tahay
heestaasi ayaa ugu dambaysa barnaamijkeenii hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo idla socodsiinayeen sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan garabay gaandure intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabad geliyo
dhimirka lagu kaajaaday oo adnaha kala wada jirtay laxaadada lagu kacayo laftaa dhabarkiyo kukaa miyirka lagu kaajaaday oo adnaha kala wada jirtay laxaadada lagu kacayo laftaa dhabarkiyo kukaa ikolkolkolitay kalgacali waraabisay kolkolkolitay kalgacali waraabisay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaanama ku wayahayo korkay saaran tahay kaanama ku wayahayo korkay saaran tahay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaadama ku wayahayo korkay saaran tahay kaadama ku wayahayo korkay saaran tahay adaan koonka ku jeclahay jeclahay qalbiga kelibahaad ku tahay ku tahay kaadama ku hayahayo korkay saaran tahay kaadama ku hayahayo korkay saaran tahay saaran tahay saaran tahay saaran